Hay'adda Samsung Foundation oo kaashanaysa Midowga Yurub ayaa beeralayda shan tuulo oo hoos yimaada magaalada Beledweyne waxa ay ku wareejisay agabka beeraha. Ugu horreyn, maareeyaha mashruuca Xasan Cali Yuusuf ayaa ka warbixiyay agabkan.
bacahaasna waxaa loogu talagalay in lagu qalajiyo sida sisinta markii la fa- oo la buubinayo loogu talagalay geleyda in lagu qalajiyo digiraha waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha lagu qoraxeeya ayay ka mid tahay bacda qalabkaas een, qalajinta isagana ee, qalabka fijilista isagana wuxuu muhiim u yahay dadka beeraleyda ah maadaama ay wax badan soo saarayaan in ay ka faa'iidaystaan aysan u baahanin gacan saddexaad oo lacag ka qaadata ayaga ay ka faa'iidaystaan motooradan waxa waaye guud ahaan shanta tuulo oo mashruuca ka shaqeynaya afartan motoora loogu talagalay tuuladan waxay si gooniya u leedahay sideed motoor Een, bulshada iskaashito bulsho ee tuulada buulakahin maanta aadaan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo wareejintiina ee qalab fara badan oo hay-adda zamzam foundation ay nagu tala gashay Qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaashii agabka loo qaybiyey ayaa ka mahadceliyey.
Een, waxay kale na soo gaarsiiyeen mashiinka yar ah ee loogu talagalay galeyda in lagu finjilo ee, iyo agabkii kaleentee loogu talagalay qalajinta iyo jawaantii lagu cabeyn lahaay iyo bacooyinkii lagu keedin lahaay ilaa iyo muddo laba sano badarka waxaan u malaynaa halkan aan joogno hadda waa buulakan tuulada buulakaahin ama iskaashatada bulsho alxamdulilah ilaaha mahadda iskale Een, waxaan u mahad celinaynaa hay-adda samsam oo ana siisay qalab haddii allaan ugu faraxsannahay maanta Ee, qalabkaas oo ah matooro iyo haddii aan la yidhaahdo bacyo iyo haddii aan la yidhaahdo een, muxuu ahaayey een, jawaanyo inta ka dhexaysa iyo qalabka tii lagu finjilayo badarka lagu finjilayo inta ka dhexayso Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo goobjoog ahaa ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
Ee, maanta waxaa farxad noo ah inaan inaan goobjoog u ahaano ee, qalab aad muhiim idinku ah oo bulshada deegaankan lagu wareejinayo oo ay wareejinayso hay-adda Samsung Foundation ee, fankiisana ay bixisay European Union Ee, marka hore aad ayaan uga mahad celinayaa in deegaankan baahidiisa laga turjumo oo wuxuu u baahnaa wuxuu u baahnaa deegaankan in la keeno ka wasaarad ahaan maanta farxaday noo tahay inaan goobjoog ka ahaano Een, full package oo lagu wareejinayo tuulada bulakaahin Een, hadday ahaaleed matooradii hadday ahaaleed bacihii oo harfasinka loogu talagalay Een, jawaanadii oo ii sheeg lagu keedi lahay wixii la soo saaro